barnaamijka dhallinyarada maanta duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka e v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco sagaaliyo tobanka februari sanadka laba kun iyo labaatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxay idinla socodsiinayaan guwa jamaal axmed cismaan iyo zaare cidla nuur
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a
waxaannu doonaynaa hiddihii iyo dhaqankii soomaaliyeed inaan soo noolayno inaan agabka dardargelinno raarkaas quruxda badan waxaan rabnaa darraggu inuu ku seexdo dhiishaas quruxda badan waxaan rabnaa caanaha in lagu shubo waxaan rabnaa gabdhaha in ay arooska tirada badan iyo taashka iyo dhibka ka raystaan aqal soomaali loo dhiso warbixintaasi oo ka hadlaysa xarun gabdhaha lagu baro sida loo sameeyo agabka hiddaha iyo dhaqanka soomaalida oo laga furay magaalada dhuusamareeb goordhow ayaad dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixinno ku saabsan gaar ahaan warbixin dhinaca dhallinyarada ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan barnaamijka intuu socdana kaalmaha heesaha ayaannu ka maqnaan doonin
heesahaas iyo kuwo kalena waad dhegaysan doontaan iyo dabcan ciyaarihii marka horese warkii dunida
maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ayaa maanta weerar ku qaaday laba saldhig oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose sida ay sheegeen saraakiil milatari kooxda weerarka qaaday ayaa adeegsaday baabuur ay wadaan shakhsiyaad ismiidaamiyey iyo tobaneeyo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo hubaysnaa saldhigyada la weeraraya ayaa kala ahaa saldhigga ceelsalini oo konton iyo shan kilomitir u jira magaalada muqdisho iyo saldhigga qoryoli oo shan iyo sagaashan kilomitir galbeed ka xiga muqdisho ciidamada amisom ayaa soo galay dagaalka oo camaad ka geystay in shabaab laga caabiyo weerarka qoryoli kadib markii qof ismiidaamiyey uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyo ku dhuftay buundo tagtay saldhigga sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga oo lagu magacaabo maxamed aadan ayaa wakaaladda wararka f b u sheegay sida uu yidri in kooxda al-shabaab ay ku soo qaadeen weerarka deegaanka qoryoli iyo deegaanka celsalini waxaana uu sheegay in wiilashana geesiyaasha ah buu yidri ay iska caabiyeen weerarkaasi khasaare xooganna ay gaadhsiiyeen shabaab waxa uu intaasi ku daray in kooxda shabaab ay baabuur waxyaabaha qarxa ay ka soo buuxiyeen ay ku dhufteen buundada laga galo qoryoole halkaasna uu ku yaallo saldhigga ay shabaab ku weerareen maxamed aadan ayaa sheegay in ciidamada amisom ay gacan ka geysteen in layska xabiyo shabaabkii soo weeraray qoryoole ilaa iyo hadda macadda khasaaraha ka dhashay labada weerar al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyagoo ku faanay inay qabsadeen agab militari oo badan
wararka ka imanaya gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sheegaya in weerar uu maanta ka dhacay deegaanka mandheera kaasi oo loo malaynayo inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab weerarkan ayaa la sheegay in lala bartilmaameedsanayay baabuur bas ah oo halkaasi marayay wararka ay dadku deegaanku sheegayaanna waxa ay tilmaamayaan inuu jiro khasaare hase ahaatee wararkaasi faahfaahintooda idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington gabdho dhallinyaro ah ayaa hadda casharo u badan samaynta agabka hiddaha iyo dhaqanka soomaalida ku barta xarun farsamada gacanta loogu talagalay in lagu baro gabdhaha oo ku taalla magaalada dhuusamareeb wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa maamulaha xaruntaasi oo la yidhaahdo xaawo abtidoon kadiye waxa uu ka waraystay tababarada ay siiyaan dumarka
xarunta hiddaha iyo dhaqanka dhuusamareeb ku soo dhowow xaruntan waa xarun soo jireena oo ilaa labaatan sano ka badan furayd hadda waxay ka furan tahay cadaado hadda middaan way cusub tahay dhuusamareeb ayaan ka furnay waxaan doonaynaa gabdhaha inaan barno sida loo tolo haruubgeelka ama biraha shayga loo yaqaan oo qabadaa waxaan rabnaa inaan barno dhiisha oo qaba laga samaynayo waxaan rabnaa inaan barno xaarin waxaan baraynaa qufad oo caw laga samaynayo raarkii oo aad u jeedo oo dhinacaga yaallo aada u qurux badan bahalkaasoo muxuu ahaye farsamada gacanta isagana xariir baa la yidhaah midkaas kale waxaa la yidhaahdaa cagasaar midkan waxaa la yidhaha qufad uunsigaa lagu shubtaa midkaas waa daabicii waxaas aba agabkaas hortaadayaal oo faraha badan cawdii qabadii uunsiga midda lagu shubto qufadii xaarinkii raarkii dhiishii birihii geela dhammaan agabkaas santarkii agabka agabkaas faraha badan ayaan rabnaa gabdhaha inaan barno dhuusamareebeed xaggana waxaan ku bari jirnaa kuwa cadaadood soo dhawow
maama aadaa umahadsan tahay bal habka kasokow waxbarashada agabkan xaggee idinkaga yimaadaa waxyaabaha laga sameeyo waa dhirtayaday nooga yimaadaan dhiisha waa ujeedaa qabaa laga sameeyaa dhirtaa laga sameeyaa dhirtaa laga soo guraa xaarinka qabaa laga sameeyaa dhirtaa laga soo guraa raarka waxaa laga sameeyaa caws iyo xaskul dhirtaa laga sameeyaa cawda waxa waaye dalkaygay ka baxdaa waa dalkeenna wax aan dalkeenna ahayn ma haysanno maxay faa'iido leeyihiin marka qalabkan waxay faa'iido leeyihiin soo noolaynta hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaanu doonaynaa hiddihii iyo dhaqankii soomaaliyeed inaan soo noolayno inaan agabka dardar gelinno raarkaas quruxda badan waxaan rabnaa daraggu inuu ku seexdo dhiishaas quruxda badan waxaan rabnaa caanaha in lagu shubo waxaan rabnaa aqal soomaaliga in la dhiso waxaan rabnaa gabdhaha in ay arooska tirada badan iyo taashka iyo dhibka ka raystaan aqal soomaali loo dhiso aqalka laleeyahay facebookga gabdhaha laga daayo kusoo dhawow
gabdha dhalinyaro ah ayaad wax bari jirtay kol hore hadda sidoo kale gabdha dhalinyaraada wax bartaa sidee u arkaan inay bartaan qalabkan
aad iyo aad ay ugu kalsoon yihiin waa dalkoodii qabadaanu waa dalkooda dhiisha waxa laga samaynayo waxa xaarinka laga samaynayo waxa raarka laga samaynayo waxa agabkaas faraha badan dalkoodii weeye way ku kalsoon yihiin mana diidi karaan waxa dalkooda ka jira gabdhaha markii wax la barayo ma waxaa jira kharash aad ka qaadaan si ay wax u bartaan
gabdhaha iskuulkan lacag la-aan waaye gabdhuhu ayagaa baranaya shaygay gadanee shayga markay soo samaysato qabada dhirta ka keento qabada dhirta ka keento cawska dhirta ka keento xaskusha dhirta ka keento waxaas markay isu samaysata raar qurux badana ka soo baxaa way gadanee lacagay kala baxee waxaasaan isku maalgelina cidunana nagama maalgeliso annagaa isku ceshana wax yaga hadda gabdho badanaa wax bartay ma jiraan goobo kale oo iyagu ay wax ku farsameeyaan oo dadku wax ku baraan hadda dhuusamareeb way cusub tahay hadda iyo kaab baan rabaa in aan xarigan ka jaray hadda muddo yaroo bilahaan joogaa oo meeshu furayd haddaan dadka ku bilaabay insha allahu inay ka faa'iidaystaan oy wax ku bartaan oy goobo kale sii samaystaan waa rajaynaa hadda ma jiraan marka dadkaa iibsadaa aad iyo aad waa nalaga iibsadaa waa la jecel yahay waa la fahmay haddeer ugu dambayntii maxay tahay muhiimadda aad ka leedahay in dadka ama gabdhuhu bartaan agabkan ahaa hiddihii dhaqankii soomaalidii hore
cabdiwaaxid waa mahadsan tahay waxa aan u dan leenahaan meesha ka rabnaa soo noolaynta hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed wax adugu aad leedahay iyo wax aadan lahayn way kala wanaagsan yihiin waxa weeye dhiishaan caanaha bac khafiif baa lagu qaataa dhiishaan waxaa la rabaa in la culo oo waa agabkii soomaaliyeed oo dalkeeda ka jiray waxa waaye masaasad ayay caanaha ku siiyaan wax annaga dalkayaga kama jirto waxa agabka soomaaliyeed inay gabdhuhu bartaan inay aqalka dhistaan inay rarada gogladaan inay dhiisha ilmaha caanaha ku siisaan inay masaasadda iska dhaafaan saasaan gabdhaha ku baraarujinayaa aad baa umahadsan tahay taasi waxay ahayd maama xaawo abtidoon kediye oo ah maamulaha dugsiga farsamada hiddaha iyo dhaqanka gabdhaha ee degmada dhuusamareeb oo v o e da u warramaysay aad buu mahadsanyay cabdiwaaxid macalin isaaq wariyaha iyaga ah oo arrimahaasi ka soo warramayey amaba wareysanayay haweeneydaasi xarunta madaxda ka halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesahaynu jaleecaynaa xodka fanaanka maxamed aadan shamuuri iyo sitey maxamed sheekh heestaasi ay ku wada luuqeynayaan
mugdi habeeniyo maalin dhaxaan ku meermeeraye mugdi habeeniyo maalin dhaxaan ku meermeeraye malabdey naftaa ku maqtay kama marmiye kama marmiye iisoo maciin malabdey naftaa ku maqtay kama marmiye kama marmiye iisoo maciin martidaa lama mooda waa la maqsuudiyaaye martidaa lama mooda waa la maqsuudiyaaye maradaha iigu duube ila maamul xashaqa maradaha iigu duube ila maamul xashaqa xashaqa maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw oy maryooday leedtahe ukulaan agooni masiin meelaa lehel oy maryooday leedtahe mukulaan agooni masiin meelaa lehel maqaan weyn inaan ku geeyaan kuula maagane kuula maagane ismacna iska dhaaf maqaan weyn inaan ku geeyaan kuula maagane kuula maagane ismacna iska dhaaf masugooy meer aan lahayn mininkeed karoortooy masugooy meer aan lahayn mininkeed gubaysoon maslaxadeeda ma ogaa tahay maya qaadaye maslaxadeeda ma ogaa tahay maya qaadaye qaadaye maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw maaliigaho aan ku meersade marwadee ahaw marwade marwade ahaw
waa tahay heestaasi maxamed aadan shamuuri iyo sitey maxamed sheekh absulwanaag ayaa ku luuqeynaya halkaad ka dhegaysanayseennna waa v o a markana dhinacayo jabuuti dalka jabuuti dhalinyaro badan ayaa shaqada xamaalka uga shaqaysta dekadaha dalkaasi si ay u maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda xuseen qaalib nuur wuxuu marka hore ka mid ahaa xamaaliga jabuuti balse hadda wuxuu helay shaqo ka wanaagsan tii hore laakiin weli waxa uu howshaasi ku jira qaar waxaa howshaasi ku jira qaar ka mid ah asxaabtiisa xuseen oo mararka qaar tiriya maasooyinka arrimaha bulshada ayaa dhowaan curiye gabay uu ugu duceeyey saaxiibkiis oo ku dhaawacmay shaqada xamaaliga wuxuuna arrintan uga warramay wariyaha b o e sagaal siciid faarax waa runtaa inanku saaxiibkeyba saleebaan baa la odhan jiray waan wala xamaali jirnay markaas sidii xamaalkiiba haddaba meelaha beer meel ama meel ayuu xanuuni jirto dhakhtarkaalka oo raadinkiili mariyaa la yidhi ninkan namur baa halkaa kaaga yallo waa lagu jeexi talyaanigaa lagu jeexay markaa ninkii saleebaan waa la jeexay oo aan aragna waa lasoo jeexo laba toddoba kadib wataba soo noqdaan isagoo bil adugu bil meelaha aan dhamaysan buu yimiday waar saleebaan maxaa ku helay maadho ninkaa lagu jeexay maa xamaalka usoo noqdo markaa buu yidhi dee soo dee hunguriba ciyaalima sugayo maxaan sameeyaa dee haddaan xamaali kara iyo haddii dee aan dhex joog joogaba yoomka ciyaalkaan usoo noqday markaabaan ka yar murugooyo dee saaxiibka markaabaan dee gabaygan ka sameeyey dee markaa waxaan idhi dee war hoyaalay hoyaalayey hoyaalayey hoye nin boogiisa biirihay marto beerkii laga jeexay waroonbadhi idaadiyo han cunin hilib la boodeeyey waroobahu gargaartiyo han helin hay-ad baalqabaata oo baalweyn diqiiq joonyadiyo guray iyo baastooyin weliba barbaartii haw dhalay biil ka doonayso boqorkaan u weydiinayaa inuu baxnaanshaye boqorkaan u weydiinayaa inuu bogsiyaaye warow caafimaad buuran iyo samir ku beegaaye ow caafimaad buuran iyo samir ku beegaaye
marka waxaa tir lahu samirka u qabo si uu hawsha u wado oo ciyaalkiisana u biisho haayo ilaahayna dee haw ilaahay baan u beryay inuu dee ilmihii isaga caafimaad siiyo haw ciyaalka inuu bas ilaahayna te wuu aqbalo ninkii waxba ima noqon sidii buu iskaga shaqaysanayey oo ciyaalkiisiina iskaga masruufanayay ilaahay xanuunkiina dib uguma soo celin ilahay ducadii wuu aqbalay aniguna waa ku farxay dee kolkaa isagii oo sidii u shaqaysan oo ciyaalkiis u shaqayn oo nambarkiina waxba kusoo bixin oo dhibaato dee ay u keenin xamaalkii marka waan ku farxay dee aniguna saabaan dee saaxiibkay ugu farxo gabaygii waxaan idhi dabalba gabaygi ilahi uu ka aqbalaan idhi dee marka dadka walaaliina iska naxaan dadku waa iskula jiid ina la iska naxo macnaha haddaad qof walaalkaa yahay dhibaata ku dhacdo de marka inaad haddaad gacan ku gargaari hadaad ku gargaarto haddii kalena had u ducayso oo dee wixii ilaaha wax fiican se bugsiyaa tiraado saabaa fiican dee xamaalka tusaalahaan haddaan ka shaqeeyo xamaal ahay subaxii markaan soo kallaho shaqada bilaabo ilaa imsaan wadaya imsaasta lay siinayaa ma waxaa lay xisaabinaya xabadii aan qaado mise maantao dhan lacag go-aan baa lay siinaya may deemka macnaha kolkaad subaxa imato haddii lagu xisaabinayo oo kartoonka qaadba lagu xisaabinayo way fiicnaan lahayd inkastoo marmar tahay shaqadu yaraanayso laakiin kolkaad subaxa toddobada imato waad galaysaa ilaa koob iyo tobanka ilaa tobanka habeenimo kun iyo shan boqol baa lagu siinayaa kun iyo shantaadii boqol waa biyaad ka cabaysaa waad haraadaysaa nool baad kasoo bixinaysaa kolka duurkii hadaasha aqaaryar baad u baahanaysaa xaafadda haddaad u banta sideed boqol ama sagaal boqol baa u tegaysaa haddaad weliba ninka ragga cunaha isqabta ka kalena shan boqol buu ugeyn hadduu doono marka waxa weyan waa dhibaato aad u adag weeyaanoo cishadaas hadbacdana dee waxba melihiidoo waxaa la yidhi meel dameer haddii laga fo dameer baa lagu xidhaa ku kaloonbaa cishada idima weya looga yeer halkaasoo badalkaaga galay kun iyo shantaadii boqol qaadanaya marka shaqo joogtaa maaha oo shaqo qof kasta u go-an maaha waa marba si u helo hadduu isagu la waayo mid kalaa la keeni mid kalaa la keena dee cishadaad bukood ama meel marto bedelkaagii lacagda kuma soconaysa mid kalaa la keena oo yoomkii adii lagu siinayaa la siinayaa qofkii oo saabay weyan dhibaatadaa bay leedahay shaqada xamaalku adu imsaad ka shaqeynaysa shaqadan xamaalka in badan bate ilaa laba kun iyo markii saddexdii malakii baxa la yidhi ilaa de waxaan ka shaqeynaya kolka nimka dukaanka furtana laba kun iyo afar iyo tobankii bay ahayd kol walba waxaan dooni jiray saan uga bixi lahaa ente wuxu qabsan lahaa anuu halkana ku jira ayaan dooni jiray dhalinyaro badan baa ka shaqaysata ha ha dad badan baa ka shaqeeya oo adugu nin walba nasiibkiisa de intii kolkeen ku wala galnay in kan la jaxdo dee wax iska urursato dee baykaabyo wax ka iibsatay in shoofeere noqoto barmii iyo kabasi iyo inta ku adkaatay siday awlaadooda u hagaajin lahayd oo awlaaddii dee ay u hedlanaysa dee ilaa ninka awlaadtana dad si fiican u korso tacliinta dheganayan waxay ka dhigan tahay waa doo barmiyooda oo kale ka dhigan tahay hadhow mustaqbalkii dee iyaga ku anfacaya marka anigu waxaan ku guulaystay intii dee ciyaalka ilaahay u hagaajiyay tacliintii u dhammaysay ee ay u shaqo tageen baan ku guulaystay ilaahay maadii guushay imikana waan iska daayo oo sidii kale da suuqa waxaan ku hor iibiyaay waan iska joojiyay xamaal marka hadda gabdhaha leedahay gabdhahaygi baa ku anfacay gabdhihii baa i anfacay alxamdulilah gabdhihii baa anfaco anigii owdaydiii baan anfacay idna iska disa baagiyey aniguna waana ku sheegay xamaalkii waan iska daayey waan iskana fiicnay alxamdulilah waa aad baan u fiicnay dad badan waxay yidhaahdaan gabdhaha iyo wiilasha wiilasha faa'iido badan wax noocaas kala bal ka waran gabdhahaaga horta waxa weeyaan horta ilaahay wuxuu ku siiyey wiil iyo gabadhba wixii ilaahay ku siiyey waa alxamdulilah marka wax walba waa wuxuu ilaahay ku siiyey anigu laba gabdhood iyo wiilba wiilkii curadkii wiilba iga shafeecay saddex gabdhood bay dhashay intaabaa gabdhaha haddii imika waqti ninka la joogo ninka gabadh la unbaa nool dadkuna saa buu garabsan yihin ninka imika matalan gaba laba gabdhood leh u shaqaysa magaalada u joogta gabadhay waxay shaqaysa jaadka ama cunayso aan imika cishooda mishaarada qaatay waxay iga tidhi aabbo ama hooye shan kun oo iga siiya lacagta ama toban kun iga siiya bay tidhi mushaartii dhinay qaadatay bay tiri in shan siiyo inta wiil sada waxa laga abiyan horta nus buu de kuu keeni lahaa ha maa ku bixin lahaa dee baleeg iyadoo soo daasho intoo dhan shaqaynaysaa tiri aaba shan kun oo sh- wax ku iibsada ama toban kun iga siiya bay tiri marka taasaa kusii farax gelinaysa dee marka waxa weeyaan de inaa ilaahay de gabdhaha anu waxaan leeyahay gabdhaha aada uga fiican baan le waqtigan wiilasha marka wixii ilaahay ku siinay alxamdulilah baan leeyahay yes anu waxaan aada u taageersanay gabdhahan taageersanay waan jecelahay in anu kaasi wuxuu ahaa xuseen qaalib nuur oo ku sugan magaalada jabuuti wuxuu warramayay wariyahayaga sagal saciid faarax halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatan ciyaarihii baa inagu soo maqan waxaana la diyaaray jamaal axmed cusmaan
aad baad mahadsan tahay zaara kulan wanaagsan dhegaystayaal waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan champions leaga gaar ahaan wareegga lix tobanaad kula- kuma- ku- kuwo kalena maanta ayay dhici doonaan kulamadii shalay dhacay naadiga atletico madrid iyo gegadeeda waxay ku martigeliseen naadiga liverpool oo horyaalkan difaacanaysa ciyaaro xiise badan oo dhex martay labada kooxood ayaa waxay ku dhammaatay gooli waxba oo daqiiqadii afaraad naadiga atletico madrid goolka keliya kulankaasi la iska dhaliyey uu goolwadaha kooxda liverpool dabadhaafiyay ciyaaryahan saul niguez ciyaartana ka dhigay gool waxba liverpool inkastoo dadaal badan ay samaysay inta badan ciyaarta ay maamuleysay ayaan u suuragelin in ay dabadhaafsiiso golwadaha naadiga kubadda cagta ee atletico madrid amaba ay helaan fursad rasmi ahi ay gool ku dhalin kareen ciyaartaas ayaa waxa ay micnaheedu tahay in labada kooxood guushii ugu horreysay atletico madrid ay gaartay luqti koowaad marka la fiiriyo iyadoo lugta labaadna la ciyaari doono labada kooxood ayaa waxa ay hore u kulmeen dhowr jeer atletico madrid iyo liverpool oo koobabka yurub laga ciyaarana la- ay markaasi wada dheeleen kuwaas oo kulmadii ay dheeleen dhammaantood ay ahaayeen kuwo isku dheelatiran iyadoo midba midka kale ay ka guulaysatay oo afar goolna ay iska dhaliyeen laba jeerna ay bareejo galeen ha yeeshee atletico madrid ayaa liverpool waxa ay ka reebtay koobka yuruba league sanadkii markii semifinalaha ay kaga awoodroonaatay markaas oo markii keliya ay ay isaga hor yimaadeen nak out kulan ka tirsan koob noocaasi oo labada kooxood ay wada kulmaan waxaase finaalihii naadiga liverpool ay naadiga kubadda cagta atletico madrid ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga fulham ee dalka ingiriiska ka socotay guushaasi shalay naadiga atletico madrid gaartayna waxa ay u sii qaadaysaa in ay qaybaha kale ee champions leaguega hore ugu sii siqdo iyadoo ciyaartooyda naadiga liverpoolna ay aad markaasi ugu hanjabeen kulanka soo socda ee gegada anfield ka dhici doona inay ka aadhsan doonaan oo ay ku dhigi doonaan tii ay barcelona ku dhigeen mid la mid ah markaas oo naadiga barcelona saddex gool waxba inta atletico Madrid- inta naadiga liverpool kaga soo awdroonaatay champions league laga soo gudbay gegada anfield marka la yimid naadiga kubadda cagta liverpool afar gool waxba ay ku awdroonaatay ciyaaryahan hernandez oo naadiga liverpool ciyaara ayaa sheegay in atletico madrid aysan isdhiganin oo aysan markaasi guushaasi ay gaareen micnaheedu aysan ahayn in ay naadiga liverpool horyaalka ka reebeen waxa uu sheegay inay u dabaaldegeen markii ay goolkaasi dhaliyeen islamar ahaantaasna ciyaartu ay dhammaatay sida inay koobka ku guulaystaan oo kale ayuu sheegay balse taasi aysan dhici doonin sida uu ku anducooday ciyaaryahan hernandes borusha dortmundna waxay guul muhiima ka gaartay naadiga kubadda cagta b s g dalka faransiiska ciyaaryahan erling grad halland ayaa ahaa ciyaaritoygii ciyaartaasi isagoo naadiga atletico naadiga kubadda cagta ee brusha dortmund u dhaliyey laba gool oo qurux badan markaas oo ciyaarta ku dhammaatay laba gool iyo gool daqiiqadii lixda sagaal ayaa ciyaaryahankaasi waddanka norway u dhashay u dhaliyey goolka koowaad kana dhiga ciyaarta gooli waxba neymar ayaa barbareeyey kadib markii uu caawimaad ka helay ciyaaryahan kelen imbabe daqiiqadii toddobaatan iyo shanaad hase yeeshee laba daqiiq kadib ciyaaryahan erlin brad halland ayaa gool kale u dhaliyey naadiga brusha dortmund kana dhigay ciyaarta laba gool iyo gool ciyaartana sidaas ay ku dhammaatay maanta waxaa la dheeri doonaa kulmo kata- kulmo kale oo champions leaga ka tirsan waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga atlanta ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga valencia tottenham iyo naadiga rb lebzig ayaa dheli doonaa premier leaga naadiga manchester city waxay la dheli doontaa naadiga westerham united waxyaabaha kusoo kordha waan idiinsu gudbin doonaa dhegaystayaal xubinta ciyaara halkaas inoo joogta
aad u mahadsan jamaal oo ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa codadka fanaaniinta asma loof iyo nimcaan hilaac
sawtiyan ku yaaliyo gelinaan ku sugi jiray anigoon giyaankiyo kabka kula simayeen sawtiyan ku yaaliyo gelinaan ku sugi jiray anigoon giyaankiyo asmahay kabka kula simayeen sudika gaabsada naftii gaaladayda hay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd sawdigii ka gaabsada naftii gacaladaydahay cashaqu galbinaye goorba ku hawaynayd goorba ku hawaynayd qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad heestaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa saare ciidle iyo jamaal axmed cusmaan oo idin leh sida ay nabadgelyo
qalbigii gargaarkiiyo shalay garabka kaa rabay kumaad soorin garashada ruuxu adiga kaagiyo
gartahaygu muusine balkarwaaqsa